rasuulilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin wcla aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira waay waxaynu ku jirnay risaala latiifa lisheekh alcalaama cabduraxmaan naasir asicdi wuxuu ihi sheekhu calayhi raxmat ullah alwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasid wuxuu bilaabay sheekhu raximahullah baab kale alwasaa'ilu wasaa'ishii waa jamac de wasaa'il mufradkuna waa wasiila alwasaa'il jamcu wasiila wasiilada waxaa la yidhaha maa yutawasalu bihi ilaa hayri wax shay kale lagu gaadha wasiilo maa yutawasalu bihi ilaa hayrihi waxaa la ydhaha wasiilo shay meel kale lagu gaadhayo wasiila maa yutawasalu bihi ilaa hayrihi waxaa la dhaa ariiq wasaail waa dariiq tusaale ahaan shay waajiba ayaad u maraysaa ama shay mustaxaba ayaad shay u maraysaa waxaa la odhanaya waa wasiilo wasiila ilaa waajib waajib buu sii maraya sooma iminka tusaale ahaan marka salaada faralka uu ku sii socdo mashigaasi waa maxay ila wuxuu doona inuu salaaddii soo guto mashiga ilaa salaatiljamaaca maxaa la odhanaya waa wasiila ilaa waajib soo saama waayo waa wasiilo ilaa waajib waay alwasaa'ilu wasaa'ishu waa dee dariiqada shayga loo maro ama shayga waxa lagu gaadhaan la yidha lahaa wasaa'ishu waxay leedahay xukunkeedu waa maxay lahaa waxay yeelanaysaa axkaamu xukunka uu leeyahay almaqaasid maqaasiduna waa hadafkii weeyaan almaqaasid ee alhadaf hadafku waa ujeedadaada baad u socotaba almaqaasid waa jamcu maqsad wa huwa aliraadatu walhadaf waa shaygii matluubka ahaa ama shayga dalbaysa maxaa la ydhahdaa ya maqaasid baa markaa shaygu waa laba waxna waa maqsadkaad u socotay waxna waa wasiiladii waa laba alwasiila waa alhadaf markaa masladaasuu ka warramay waayo ila soc marka dee waa qaacido sharciyana alwasaa'il lahaa axkaam almaqaasid xukunka wasiiladu maxay yeelanaysaa xukunka hadafka haddii hadafkaasi w hadaf waajiba wasiiladuna waajib bay ku noqonaysaa hadduu shayga aad u socotaa mustaxab yahay wasiiladuna maxay noqonaysaa mustaxab bay noqonaysaa sosaama markaa muxuu qaadanaya kolba xukunka maqsadka uu leeyahay hadafku buu qaadanaya waama almubaaxaatu ashyaadii bannaanayd wa ama almubaaxaatu ashyaada bannaan mubaaxa wixii xalaasha ahaa yaa fa ina shaarica sharcigu shaarica kitaabka iyo sunnuhu fa ina shaarica kitaabka iyo sunnuhu abaaxahaa waa banneeyey wa adina fiiha waa ogolaaday fa ina shaarica shaaricu abaaxahaa waa banneeyey wa adina fiiha waa ogolaaday waxaa la dhaa mubaaxaad sharcigaa ogolaaday waqad yutawasalu biha waa lagu gaari karaa waa mubaax laakiin wasiilu noqonay waqad yutawasalu biha waxaa lagu gaadhayaa ilalkhayri khayr baa lagu gaadhayaa waa mubaax laakiin waxaa loo marayaa ilalkhayri khayr baa lagu gaadhayaa fa tulxaqu waa la haleeshiinaya waa lagu xambaaraya bilma'muuraati shaygaa khayrka ee la amray ayay la xukun noqonaysaa ama lagu xambaarayaa ama la haleeshiisiinaya fa tulxaqu waxa la haleeshiinayaa bilma'muuraati waxyaabahaa lays amray bay la xukun noqonaysaa hadduu waajib yahay dee iyaduna waajibbay wasiiladii noqonaysaa soo maa hadduu yahay makruuh dee iyaduna makruuh bay noqonaysaa kolba xukunka shayga wa ila shari mubaaxaadka shar baa lagu gaadhaa waa shay mubaaxa laakiin waa laga yaabaa inay marka dambe noqoto wasiila ilaa shar fa tulxaqu maxaa lagu xambaarayaa bilmanhiyaati muxaramaadka markaa laga dhigay iyo makruuhaadka manhiyaadku waa laba almuxaramaat waalmakruuhaat maamuraadkuna waa laba yaa sheegaya maamuraadku waa laba de wax la samraa waa haye alwaajibaat waa almustaxabaat iyo sunankii waajibaadka iyo masnuunaadka maamuraad baa laysku yidhaa manhiyaadkuna waa laba almuxaramaat waalmakruuhaat maxaa la yidhaha manhiyaat ila waa laba mar mid kasta waa labaa soo isgelaya maamuraadkuna dee waa waajibaad waa masnuunaad manhiyaadkuna waa muxaramaad waa makruuhaad fa haadaakani waa asal kabiirun weyn ana alwasaa'ila waa usuusha shareecada waaweyn ana alwasaa'ila wasaa'ishu lahaa wasiiladu waxay yeelanaysaa axkaamu xukunka almaqaasid hadafka uu kolba loo socdo wa bihi naclam waxaynu halkaa ku ogaanaynaa markaa anna maa laa yatimu waxaanu dhammaystirmay alwaajibu shaygii waajibka ahaa shaygii waajibka ahaa ma dhammaystirmaya waxbuu ku xidhan yahay anna maa laa yatimu waxaanu dhammaystirmay alwaajibu shaygii waajibka ahaa ilaa bihi shay uunbuu ku xidhan yahay shaygii waajibka ahaa shay kaluu ku xidhan yahayba fa huwa shaygaa kale muxuu noqonayaa waajibun waajib buu noqonaya oo ah dee shaygii waajibka ahaa in la sameeyaa shay kale ku xidhan tahay marka shaygaa kale muxuu noqonayaa yaa waajib waayo dee waajibkii baaba ku xidhanba la soco maa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn alwaajibu shaygii waajibka ahaa ilaa bihi isaguunbuu ku xidhan yahay fa huwa wuxuu markaa noqonayaa waajibu shay waajibuu noqonaya oo dee bimacnaa waxaa loo jeedaa shaygii waajibka ahaa baa ku xidhan iminka dee salaadii soo salaadu waajib maaha socodkii salaada faralkaa loo soconayna waajib bay noqonaysaa wax kastoo waajiba socodkaa loo soconaya iyo shaqayntaa laga shaqaynayaa waajib bay noqonayaan soo waysadu waajib maaha biyaal de la doonaya in biyo la dalbaa maxay kugu noqonaysaa in biyo la raadiya ila weysaa kaaga xidhane maxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa inaad tilaa biyo maye hadday dhow yihiin aad soo qaadato haddii kale aad eegto xataa culamadu waxay leeyihiin hadii laydha waa la iibinaya biyuhu soo iibsado waayo dee weysaa kaga xidhan soo saa maaha waayo waajibkiibaa kaaga xidhan shaygan markaa muxuu noqonayaa maa laa yatimu alwaajib ilaa bihi fa huwa waajib markaa hal qodobumaa la raacinayaa wa huwa taxta qudrati lmukalaf halkaa qaydkaa laga maarmi maayo maa laa yatimu alwaajib ilaa bihi fa huwa waajib idaa kaana taxta qudrat almukalaf qofkan mukalafka waa inuu kari karo laakiin hadduu yidhaa niyo ma kari karo wasiilada maba dee awoodi karoba wuu ka dhacaya marka maxaa la raacinayaa waa inay tahay ya taxta qudrat lmukalaf ya taxta qudrat almukalaf halkaa qodob waa la raacinaya iminka inuu qofku u safro maaragtay cumradii qofkii dee waxaa shardiya inuu awoodo soo maaha iminka safarka ilaa maka u safraya soo wasiilo maaha ha oo dee wuxuu ama xaj baan soo gudanaya ama cumraan soo gudanaya de waa inuu kari karo safarki waa wasiiladii waajibka ugu marayay laakiin waa inuu kari karo haddaanu kari karin wuu ka dhacay soo saa maaha waa fahanteen sooma waa marka waa qaacido maa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn alwaajibu shaygii waajibkaa aanu dhammaystirmayn waajibkii ma de ma dhacayaba ilaa bihi kan buu ku xidhan yahay bimacnaa waajibkiibaa wuxuu ku xidhan yahay shay kale fa huwa shaygaa kale muxuu noqonayaa waajib waajibkii sharciga ahaa ayaa wuxuu kaaga xidhan yahay shay kale iminka weysadiiba waxay ku xidhantay dee biyo in la raadiyo biyahan la dalbayo ka warrama markaa waajib bay noqonaysaa lianna maa laa yatimu alwaajib ilaa bifa waajib waa qaacid hal qodob baa la raacinaya wahuwa taxta qudrat almukalaf halkaa qaydun baa la raacinaya maxaynu raacinaynaa qayd baa la raacinaya wahuwa taxta qudrat almukalaf wahuwa taxta qudrat almukalaf waynu kari karown hadduu idhaa ma kari karo iminka hadduu qofku idhaa biyaha dee waan waayey haye biyaha inaan soo iibsadana waan waayey muxuu samaynaya tayamum de samayn waa garanaysaan waynoo imanaysa dee ila fiqiga ma hadduu kari kari waayo xataa haddii la idhaa biyuhu waa qaali oo lacagtii caadiga ahaydee dee sicirkii caadiga ahaydee waaba dhaaftayba ilahay uu ka dhaafaya jalla wa saasi fuqaadu le waaye la socob wamaa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn wamaa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn almasnuunu shaygii sunno ahaa ma dhammaystirmayo wamaa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn almasnuunu kii sunnaha ahaa ilaa bi shaygii sunnaha ahaa shay kalu kaaga xidhan yahay fa huwa shaygaa ka masnuunu sunnu noqonaya waa cadaygii cadaygu soo sunno maaha in la soo iibsado ka warana tidhaahdo waxaan tegayaa suuqiiban da u dhaadhacaya waxaan kasoo iibsanaya socodkaa loo socdaa ilaa siwaakaad raadinaysa waa maxay waa sunn waa mujarad socodkaad sii socota haddana waxaan raadsanayaa siwaak baan dalbay almashu ila siwaak sunna wasiwaaku sunna asiwaak sunna walmashu ilayhi sunna mayla socotaan wamaa laa yatimu waxaanu dhammaystirmayn almasnuunu shaygii mustaxabka ma dhammaystirmayo ilaa bii shay buu ku xidhan yahay fa huwa masnuunun wamaa shayga yatawaqaf wuu ku xidhan yahay alxaraamu caleyh shaygii xaaraanta ahaa suuragal maaha in laga tago waxbaa ku xeeran waxaan kale ku xeeran in laga taga xataa ka warrama ilan waa shaygani wuxuu keenayaa wasiila ilaa xaraamin shaygan haddaad samayso xaaraan baad ku dhacaysaa markaa xaaraanta in laga fogaadaa ma suuro gelayso ilaa maca kan kale aad ka tagto kii kalead ka shakiday maxaa waajiba isagana waxa waajiba inaad ka tagto waayo haddii kale waa wasiilatun ilaa xaraamin marka waa maxay qaacidadu alwasiilatu ila alxaraami xaraamun soo qaacido fiqiya maaha wasiilada loo maro ilaalxaraami mar haddii la idhaao shaygani wuxuu keenayaa boqolkiiba boqolkiiba lixdan wuxuu keeni karaa in xaaraan lagu dhaco muxaram buu noqonaya bal hadee wamaa shayga yatawaqaf uu ku xidhan yahay alxaraamu calayhi uu ku xidhan yahay fa huwa xaram waayo shaygii muxaramka ahaa dee in laga tagaa tarkigiisiiba wuxuu ku xidhan yahay inaad wax badan iskaga tagto waxan badanna iskaga tag waayo waxan kale maxay noqonaysaa wasiila ilaa xaraam qaacidada fiqigiina waa maxay alwasiilatu ila alxaraam xaraamun waa qaacido fiqiga waa qaacido fiqiga wamaa yatawaqafu waxa ku xidhan alxaraamu calayhi fa huwa wuxuu noqonayaa xaram bimacnaa maadaama dee shaygani waa muxaram waxyaabo fara badana waa ku xidhan xaaraan buu noqonay iminka qowl kasta ama ficil kasta oo keeni kara muxaram xaaraan buu noqonay aragta iminka shareecada islaamku diinteennu dee iminka alkhalwa bilmar'ati aljnabiya soo lama diidin khalwadii maxay keeni kartaa khalwadu alkhalwa bilmar'ati alajnabiya maxay keenaysaa yani tufdii ila alwuquuc fi lfaaxisha soo maa markaa dee alkhalwa muxaramatun waayo waa wasiilatun ilaa xaraam halkan shaarixu wuxuu tusaalaynayaa gabadhu inay baabuurka hayso horta masalada dee culimmada sacuudiguna waa ka hadleen qiyaadatulmar'ati lisayaara ruuxii dumarka ahaa inay baabuurka istaadhato inta istaadha ay dhaqaajiso marka waxay keenaysaa buu yidhi mafaasid fara badan bay keenaysaa oo aanay suuragalahayn lasoo koobo fatakuunu alqiyaada muxaramatun lidalik waxaana dee bayaan ka soo saaray culammadii hay-atu kibaari culamaa ee culamadeenii mamlakada akaabirtii waaweynaa dee sacuudiga waa muxaram bay yidhaahdeen lajna daa'imaduna iyaguna fatway soo saaraan waa muxaram bay waayo markay aad u fiirin la daraaseeyey mafaasidda ku jirta waa waxaa laga yaabaa in maaragtay rag ajaaniba dad ay ku qaado dee markaa fitan fara badan baa ka dhacay weliba dee mamlakada kadibna markii mawduucii la daraaseeyey raggii alamru bilmacruuf wanahy can lmunkarna iyaguna de waxay soo saareen yani waxyaabo fara badan oo dhacay bay de soo saareen kadibna de rijaal alamn hataa raggii dee amniga iyo kadibna gabadh in sacuudiyaan ah dee culammadii xataa uu noolaa ibnu cuthaymiin raximahullah sheekh ibnu baas waa biri'aasati asheekh cabdulcasiis ibnu baas baa rayska ahaa marka waqtigaa kadibna bayaanku inay muxaramtay bay soo saareen waayo waxay daraaseeyeen waxyaabaha dee ka ratibmeen saasaanu shaarixu ku tusaalaynaya sheekheenii sheekh muqbil ayaa wakhtigaa la weydiiyey ilaahay raallaha kaade qaala sheekhunaa way bannaan tahay gabadhu inay baabuurka haysato mukhaalafaadkun rag ajnabiyana yaanay ku qaadin khalwadaas ka ilaaliso yacni rag ajaanibana yaanay ku qaadin iyadoo xijaabanna waa inay baabuurkeeda ka haysato sheekh muqbil raximahullah halkaa khilaaf baa ku jira waa iska tusaale ahaan waayahay wamaa yatawaqafu wuxuu ku xidhan yahay alxaraamu calayhi shaygii muxaramkaha uu ku xidhan yahay fa huwa xaraamu shay muxarama marka waa fahamtee soo maa marka muxuu noqonayaa dee markaa alwasiilatu shaygu hadduu keenayo ilaa xaraamin maxaa lagu xukumayaa markaa xaraam bay ku xukum waa qaacido waa wasaa'ilulmakruuhi wasaaisha makruuha shaygu waa makruuh wasiilada loo marayaana maxay noqonaysaa marka alwasiilatu ila almakruuhi makruuhatun soo fuqahadu ma yidhahdaan waa alwasiila ilaa makruuhin makruuhatun alwasiilatu ila alxaraami xaraamun soo maaha alwasiila ila almustaxab mustaxabun alwasiilatu liwaajibin waajibatun saasaaba ka fudud sooma markaa shaygu muxuu qaadanayaa kolba hadafka xukunkuleey buu qaadanaya halkaa la soco waa wasaa'ilulmakruuhi shayga makruuhaa wasaa'ishiisu makruuhatun oo dee waa runo wixii makruuha wasiila maaragtay adilat laxkaami sharciya halkana adiladii axkaamtii shareecada buu inoo bilaabay faslun qaala raximahullah marka adiladu waa laba de culamadu adilada labay u qeybiyiin soo maaha adilo laysku waafaqay in la xujaysto waa adilat alaxkaam alsharciya almuttafaqu calayha aladila almuttafaqu calayha alkitaab walsunna walijmaac walqiyaas afartaa culammadu maxay dhahdaan usuuliyiintu waa aladila waa adilo laysku waafaqay nooca labaad aladila almukhtalafu fiiha waa adilada laysku khilaafay maxaa ka mid a qowlu saxaabi haye sharcu man qablana almasaalix almursala sadu adaraa'ic alstixsaan soo saamaa alcaadatu walcurfu soo soo maaha kuwaa ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen ma xuja mise xujo maaha way noo imanaysaa marka maca kutubta kale way noogu wada imanaysa iyagoo culamadu tafsiilinaya waay la socdo wuxuu sheekhu raximahullah faslun aladilatu adilada allatii adiladaasoo yustamadu minhaa laga soo qaato alfiqhu fiqigu wax ka soo qaataa eday maaragtay yastamid ka soo qaato minhaa iyada uu ka soo qaato alfiqhu fiqigu wax ka soo qaato uu ka soo qaato arbacatun waa afar adilada fiqigu wax ka soo istimdaado waa yani yakhud tu'khad minhaa laga soo qaato arbacatun waa afar fiq wax ka soo qaato kow alkitaab waa qur-aanka kariimkaah waa garanada waa hadalkii ilaahay diin wasunna waa sunnadii rasuulka axaadiistii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wahumaa labadani al aslu waa asalka alladii asalka khuudiba bihi lagula hadlay almukalafuuna adoomaha alcibaad almukalafuun ay alcibaad adoomaha waxaa lagula hadlay alkitaab wasunna wahumaa waxay yihiin alaslu waa asalka alladii kaasoo khuudiba bihi lagula hadlay almukalafuuna asalku waa kitaabkaisunnawaarno wambanaa uu ku dhismay diinuhum diintoodu calayhi korkiisa uu ku dhismay diintu maxay ku dhisantahay alkitaab wasunna waxa kale de waa farac ijmaacu ahlu cilmigiiba isku waafaqaya qiyaaskuna muxuu cuskadaa dee kitaabkii sunnuhu wada iminka qiyaasku soo shuruud ma leh dee kitaabkii sunnahay cuskanayaan marka labada kale maxay u noqonayaan kitaabkii sunnuhu bay soo hoosgelayaan waa runtii asalku waa alkitaab waxa kale waa farac soo maaha waxa kale waa farac wuxuu yidhi markaa kitaabkii sunnadii o walijmaacu daliilka saddexaad waa kee laba soo maaha kitaabkii sunnihii waana asalkii walijmaacu ijmaacii ahlu cilmigu iswaafaqayiin iyo walqiyaasu saxiixu qiyaaskii saxda ahaa markaa qiyaasku waa laba qiyaas saxiixa iyo qiyaas faasida marka halkaa muxuu ka saarayaa qiyaaskii faasidka weynoo iman doonaaye eeg halkaa waxaa laga saarayaa qiyaaskii faasidkaaba halkaa laga saaray waalqiyaasu saxiixu ibnulqayim iyo shaykhulislaam ibnu taymiya labaduba markay baabka qiyaaska mar kasta waxay raacayaan alqiyaas asaxiix maxay markaa maxay ka ixtiraasayaan alqiyaas faasidkiiba de waday usuuliyiintu ay ku dhacaan eeg qiyaaska eeg baabkan qiyaaska waxaa la waafajinaya caqiidatu salaf saalix madhabkii salafka ducada loo markaa qiyaaska saxdu ku celceliyaan labada sheekhba usuul fiqiga ibnu taymiya ibnulqayim way sifeeyeen ilaahay raallaha kaa ya wlijmaacu ijmaacii buu ihi iyo wlqiyaasu qiyaaskii asaxiixu ijmaacii qaysku saxda ah wahumaa ijmaaca iyo qiyaasku mustanidaani waxay cuskadaan waka halkaa dee baraarug marka halkaa ila socode ma ila socotaan wahumaa mustanidaani waxay cuskanayaan ijmaaca iyo qiyaasku maxay cuskadaan ila alkitaabi wasunna muxuu yihi shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ma jira ijmaac ilaa wuxuu cuskadaa kitaabkii sunnaha ama aynu ogaano amaynan ogaan ama ogow ama ha ogaano ijmaac kastaa yastanid ila alkitaabi wasunna waxa ogaaday qofkii ogaaday waxa ka jaahil noqday qofkii ka jaahil subxaan allah shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ahaa de horta wax lamidii maba adduunyadaba may soo mareen wuxuu ahaa maaragtay afarta madhabba waxaad mooda u ka sarreeyay afarta madhabba waatay halkan sokay ahaayeen shalay bay ahaayeen waxaad moodaabaa shaykhulislaam ibnu taymiya ilaahay raallaha ka ahaade masaa'ilka siduu u taxqiijiyo wax la mida usuulu fiqiga xataa yaa usuuliyiintiibaa ka yaaba ibnu taymiya culammadii usuuliyiintu markay baabka usuulu fiqiga way ka yaabaan fiqiga caadigaana way ka yaabeen dee caqiidadana waa ogtin siduu u kala siduu u kala diray yaa ilaahay raallaha ka ahaado mutakalimiinta dee suuqii buu ka saaray suufiyada halaawadii buu ka saaray muctasilada dee wuu fogeeyey cid kastaba hawada ayuu ku dubtay ilaahay raalle mutakalimiinta waa aragteen firaqa siduu u radinayo subxaana allah waayahay wuxuu yihi sheekhu raxim markaa ijmaac kastaa wuxuu cuskadaa cilmi kitaab iyo sunna ama aynu ogaano amaynu ogaano falfiqhu wuxuu yihi fiqigu wakaa min awalihi awalkiisa ka bilow ilaa aakhirihi fiqigiiba awalkiisa ilaa aakhirkiisa laa yakhruju kama baxo can haadihi lusuuli usuusha alarbacati afarta maxay kaliyiin alkitaab iyo sunnada ijmaaca iyo qiyaaska waka falfiqu fiqigu min awalihi awalkiisa buu ilaa aakhirihi aakhirkiisa laa yakhruju kama baxo can haadihi lusuuli usuusha alarbacati ee afartaa kamama baxaan waa runtiis ee muhiimku intaa kama baxaan waxaa kale iska ya wa akharu laxkaami hadda la soco hadalkan ahlu cilmiga waa inaad dhuuxdo marka wa akharu laxkaami axkaamta badankeeda axkaamtii fiqiga ahayd buu u galay fiqigiibaa loo soo galayba xataa wa akharu laxkaami axkaamta badankeedu almuhimati axkaamta muhiimka dadku u baahan yihiin hadee la odhan karo alcibaad adoomaha ilaahay ba u baahan wa akaru laxkaami axkaamta badankeeda almuhimati ee muhiimkaahi tashtamilu calayhaa waxa koobsanaysaba aladilatu adilada alarbacatu afartaa daliil maxay koobsanayaan afartaa daliil wax kastoo dadku u baahan yihiin way sheegeen wa akarulaxkaami axkaamta badankeeda almuhimati ee muhiimkaahi tashtamilu calayhaa waxa koobsanaysaa ama sheegaysaa ama dee bayaaminaysaba aladilatu larbaca afartaasaa cadaysa waa run axkaamta dee muhiimkaa iska dhaaf waxyaabahan kale dadku iska soo dejiyaane wada taqdiiriga ee la wada qadarayo low laakiin waxaa dadku u baahan yihiin afartaasaa cadeeyey waana laa shaka waa hadalkii sheikhulislaam binu taymiya sheikhulislaam baa wuxuu idhahaa ummadu masaa'ilka fiqiga ummaddu u baahan tahay kitaabkiisunabu waa cadeeyey waxaan kale waa iska furuucan loo baahnayn waana run markaas yaa tadullu calayhaa waxaaba cadaynaysaa tadullu calayhaa waxa cadaynaysaa nusuusulkitaabi wasunna adilada kitaabka iyo sunnadaaba cadaynaysa waxa loo baahan yahay al wayujmicu calayhaa waxaa isku waafaqana haa alculamaau culummaduna way isku waafaqaan imaka dawaarta culummadu masaa'ilka muhiimka ah dawaynagii imika fiqiga ka baxnay muhiimka culummadu way isku ijmaacaan soo maaha bil ijmaac baa lagu odhanaya waxaa la isku ijmaacay fuqahadu wayujmicu calayha waxaa isku waafaqaa alculamaau ahlucilmiguna isku waafaqaan wayadulu calayha waxaa ku tusinaya alqiyaasu saxiixu qiyaaska saxda ahina uu ku tusinaya warmaarkasa afartiiboo ka sheegay nusuusta kitaabkii sunnuhu way tilmaamaysaa ahlu cilmiguna way isku ijmaacayaan qiyaaska saxda ahina waa tilmaamaya limaa fiihaa waxaa ku sugan waayo waayo limaa fiihaa waxaa ku sugan daraaddeed ee min almanaafici wixii nafciya waa la sheegaa iyo walmasaalixi wax allaala wixii masaalixee dadka anfacaya ee khayra in kaanat hadday tahay ma'muuran bihaa wax lays amraya hadday tahay waajibaadkii iyo sunankii wa min almadaari waa la caddeeya wixii dhib ah wixii mafaasida wa min almadaari wixii dhib ah mafaasida in kaanat hadday tahay manhiyan canha mid la diiday haddii ay la diidayna mafaasideeda iyo xumaanteeda waa la cadeeya wlqaliilu inta yar bal halka hadalka sheekha waa inaad fahamto wlqaliilu waa inta yar alla yaraa ma badnaba show wlqaliilu in yar oo min alaxkaami axkaamtii fiqiga alaxkaamu lfiqhiya ayaa yatanaasacu fiihaa isku khilaafaanba alculamaa culummadu waxaan isku khilaafaan ma badna culummadunbaa dee hadalka badiye allan waabay koobantayba waalqaliilu waa yar tahay waa qaliilba oo min alaxkaami in yar ayaa yatanaasacu fiihaa isku khilaafaan alculamaau culummadu isku khilaafaan wa aqrabuhum waxa ugu dhow ila sawaabi xaqa waxa ugu dhow maka tarjiixiina uu ku raacinay wa aqrabuhum waxa ugu dhow ila sawaabi sawaabka fiihaa wuxuuhi sheekh sicdi sawaabka waxa ugu dhow man axsana qofka hagaajiya raddaha u celinteeda loo celinayo ilaa haadihi lusuuli larbaca qofka ugu fiicani ee sawaabka helayaa dee masaa'ilka laysku khilaafana waa kii waa ka u celiya alkitaab walsunna waalijmaac waalqiyaas asaxiix qofka inta u celiyaan dhaafin soo saama xataa waxaa ka baxaya tacasubkii markuu le maxaa u daliiladii kitaab sunna ijmaac may haysaa qiyaaskii saxdaa may haysaa nadarkii saxiixaha wallaahu subxaanahu watacaala aclam billaahi tacaala towfiiq